gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada baydhaba nin ismidaamiyey oo xiran jaakad uu qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyey goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha sida ay wararku sheegayaan qaraxa ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ilaa afar qof ayaa ku geeriyootay sagaal kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamyo ah oo saaka ka dhacay maqaayadda suweys ee magaalada baydhabo goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aada u mashquul badan oo ku taalla bartamaha magaalada baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qarax uu ahaa gudoomiyaha gobolka baay liibaan ibraahim oo ka mid ahaa dadka goobta fadhiya ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay markaan tagay waxyar kadib waxaa meesha yimid gudoomiyaha gobolka iyo laba qofoodu qurbajoog inay ahaayeen umaleyna miis dhankayga ayay fariisteen markay fariisteen shaah kafeyan wada dalbanay annagoo dhan marka waa sheekaysaneen sheeko caadina iska haysanay marka sheekadaasaan u wadnay waxaan ka war helnay qarax oo meesha ka dhacay oo qiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas qarax aada u weyn u ahaa marka waa xitaa laysma arkaynin qarax markuu cabaar kadib uu degay ayaan waxaan arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa i lix qofood oo meesha taasha oo kuwana dhaawac yihiin kuwana dhimasho ay yihiin marka siday wax dad u gaareen intaasaan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale laakiin kuwo kaloo dhaawac iyo waa arkayay aniga xitaa dharkayga wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaasuu noqday marka waxba ima gaareen alxamdulilah
cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa la geeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxa agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo cabdifataax ibraahim xaashi gaabow ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyooloobay qaraxa ee cisbitaalka la keenay waxaan soo gaaray cisbitaalka dhaawacyo gaaraya koo iyo toban oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaaladan baydhabo dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ay ahaayeen iyo rag oo dhallinyaro ah ay isugu jireen waxaa keliya ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasaya konton shan jir ah maamada marka keligeeda xitaa ma aan waxaa la socday saygeeda ama odageeda oo bajaaj markaas la saarnaa marka tirada guud ahaan koo iyo tobanka hadda isbitaalka soo gaaray laba qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen dhaawacyadooda waxay ahaayeen dhaawacyo halis ayay ahaayeen laba qofoodna ee qaybta emerjensiga ama qaybta loo yaqaano e arka bukaan socodka ayaa lagu dhabiibay dib ayay ugu laabteen xaafadahooda waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka baay waxaa la daaldhaceynaa ay noo jiifaan oo dhakhaatiirta ay ku mashquulsan yihiin toddoba qofood ayay jiifaan toddobadaas qofood waxaa ugu daran dhaawacyadooda laba qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano h d u ga amaba qaybta loo yaqaano intensive course unitiga qaybta i c u ga labada qofoodna hadda ayay gacanta ay ku hayaan dhakhaatiirta dhaawacoodana waa dhaawaca aada halis u ah marka waxaa dhakhaatiirta ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale shanta kale qeybaha ay jiifaanna waa aad bay u ladan yihiin waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan marka intaa ayaa isbitaalkana soo gaareen cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxaa buuxdhaafiyey ehelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa waxaa sidoo kale cisbitaalka booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo